cali maxamed geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladii ku-meel gaarka ah ciidamada etoobiyan kusoo hogaamiyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa ka markhaati kacay in dagaal oo beeleedyadu ay dib uga soo cusboonaadeen dalka waxa uu sheegay inaanu jirin gobol ka mid ah soomaaliya oon xilligan dagaal qabiil ka socon cidda dagaalo beeleedyada abaabulaysana siyaasiyiintu yihiin isagoona tusaale cad usoo qaatay dagaalo beeleedyada ka socda gobolka shabeellaha hoose ee u dhexeeya beelo walaalo ah oo wadadega gobolka dalkii aad dowladda u samaysana dhibaatooyin baa ka socda meel kasta dhiig baa daadanaya wiil baa dhimanaya gabar baa dhimanaysa midda hadda laga dhawaajiyo ee ka socota ee leega iyo iyo aqbari weyne gobol aan dhiig ku daadanayn dadkeena isdilayn ma jiro gobol aan dagaal ka socon ma jiro oo dadka isdilay aniga waa igu taqaanaa ka magabada siyaasadda ama siyaasiyaa isku diraya marka in wiil naga dhinto ama gabdh naga dhintaan maxay maxay qiimo leedahay waxba qiimo ma leh hadalkan ka soo baxay maxamed cali geedi oo ah ra-iisul wasaarihii hore dowladii ku-meel gaarka ee burburtay ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ay ka socdaan dagaalo beeleedyo ahli ah kuwaasoo qabaa'ilada dirirta u dhexeysa isku geysteen khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed oo baaxad weyn iyadoo meelahay dalka ka joogaan ciidamada shisheeye dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ay kusoo laabtaan colaadyo beeleedyadan taas beddelkeeda waxaa ka madax bannaan dagaalo beeleedyadan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo qabaa'ilada ku nool kala dambeyn iyo amni buuxda ku haystaan wixii madmadow ah oo soo dhexgalana ah ay u bandhigaan maxkamadaha islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah